walaalayaal annagu waxaan ku nimid arrin xoogaa u baahnayd inaan u nimaadno oo aan wax ka fariisinno oo maamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka jirtay iyo arrimaha hadda madaxweyne shariif ku hormaray madaxweynaha cusub oo xilka loo dhiibay mudane shiiqunana uu ku dambayn doono arrinkaasaan u nimid wax badan kama dhihi karo idinkagamana kordhin karo arrimaha jirjiray runtii hadda mana rabo inaan ku sii fogaado oo wax weyn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqo uguna hambaliyeeyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo aan nin saaxiiba oo aan muddo dheer isniqiin dadka soomaaliyeedna madaxda soomaaliya hadda waayahan u dambaysay ragga aad loogu aqoon ogyahay ka mida oo ah aan siin karo sharafta dhisidda maamulka dowladda koonfur galbeed bilowgeedii ilaa iyo maanta dabcan dowlad goboleed iyo nidaam saas u ballaaran qofma sameeyo dadweynaha koonfur galbeed oo dhanaa isugu tegey dhisidda dowladdan laakiin waxaan qiri karaa anoon innaba ka shakinayn inuu ahaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan qofkii ugu dadaalka badnaa uguna muuqa roonaa in maamulkan la sameeyo horumarka uu sameeyena uu sameeyo maantana meesha uu joogo uu soo gaaro madaxweyne waan iswarsannay markaa nimid runtiina intii aan isweydaarsanay waxay ii soo saartay saxaafadeedkana hadda ku caddeed in aad u garatay inay ku fiican tahay tallaabada aad qaadday inaad qaaddo adoo ku badbaadinaya soomaalinimada reer koonfur galbeednimada iyo degaankan dowladnimadooda horumarkooda iyo nabadoodaba aad iyo aadaad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynaa mararka qaarkood madaxda soomaalida shariif xasan dabadiis inay gaa